halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow
ku soo dhowaada dhegeystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay kitaabka roma cutubkiisa koowaad oo qayb ka ah kitaabka axdiga cusub kitaabkan waa waraaqo cajiib ah oo la ururiyey kuwaasoo bawlos wakhtiyo kala duwan u soo dirayay kiniisadda reer roma markiina ugu dambeysay waxay inoo joogtay xaalka ku saabsan in dhammaan dadka oo dhaniba ay gaari waayeen kaamilnimada ilaah waxaan aragnay in ficilka badbaadada ee ilaah inagu siiyey kitaabka shuruud looga dhigay rumaysad oo waxaa qoran kuwa xaqa ahu rumaysad bay ku noolaan doonaan waxaa kaloo aynu arkaynaa in aanu jirin qabiil ka mid a kuwii aqoonta u lahaa ilaah ee si buuxda u raacay ilaah kuwaasoo markaa la odhan karo waa kuwo quduusiina waxa qoran iyaga oo garanaya ayaayan isaga ilaah ahaan u aaminin welibana ma ay siinin mudnaantii uu iyaga ka filayey oo dadku waxa ay isla noqdeen sida kuwo isku filan maalmaheenna dadku waxa ay leeyihiin ilaah maba jiro habase yeeshee beryihii hore lagama maqal ilaah ma jiro laakiin dhabarka ayaa ay u jeediyeen oo waxa ay gacmaha ku samaysteen ilaahyo iyaga ay leeyihiin oo dhagaxyo iyo birar laga sameeyey waxaa kaloo bawlos halkan inoogu sheegayaa oo uu leeyahay umana aayan mahadnaqin haddaba inaan laga mahad celin wanaagga ilaah ayaa u taagan dameernimo waxaad xusuusataa amaad xusuusan karaysaa in sayid ciise masiix uu daweeyey tobankii baraslayaasha ahaa laakiin hal mid oo keliya ayaa u soo noqday oo u mahad celiyey waxaanan rumaysanahay in kuwa ilaah u mahad celinaya ay gabaabsi ku yihiin dunideenna maanta waxaa kaloo qoran in fikiradoodii ay xumaadeen oo waxa ay gaareen heer ay ku fakaraan in dadku ay daanyaro ka yimaadeen waxaa kaloo bawlos oo ruuxa quduuska ahu u muujiyey xaalka uu leeyahay qalbiyadoodii garaadka la'aana waa madoobaaday waxa ay soo aadeen dhanka gudcurka iyo karaahiyada waxaad arkaysaa waxyaalahan bawlos uu ka hadlayo marka aad dhex marayso waddooyinka dunida waxaad kaloo arkaysaa in qalbigii dadka uu madoobaaday marka aad ku dhex socoto magaalooyinkeenna oo aad aragto dhallinyarada ku hubaysan qoryaha oo bannaysatay dhaca iyo dilka haddaba bawlos oo arrinka sii bayaaminaya ayaa waxa uu leeyahay iyagoo kuwo caqli leh isku sheegaya ayaa ay nacasoobeen haddaba xigmadda dadku waxa ay ilaah hortii ku tahay nacasnimo dadku waxa ay runta ka raadiyaan garaadkooda iyo caqligooda waxaana ay ku soo biyashubanaysaa nacasnimo iyo wax ilaah hortii aan ku hagaagsanayn miyaad og tahay inaan kuwa aan badbaadin ay ilaah ka dhigaan sida wax lagu majaajiloodo waxaanu garanaynaa in heesaha iyo riwaayadaha soomaalida ay ka buuxaan majaajilooyin dadku ay soo hadal qaadayaan ilaah iyaga oo aan garanaynin inaan magaca ilaah si been ah loo hadal qaadin iyo inay tahay wax aan munaasib ahayn in qof caadi yihii ilaah soo hadal qaado isagoo cayaaraya ama dad ka quslinaya waxaad kaloo ku arkaysaa kuwo aan ilaah aqoon in ay ilaahyo ka dhigtaan asnaam foolal xun oo markaad aragto aad argaagaxayso magaalada efesos oo ahayd caasimadii caanka ahayd wakhtigii boqortooyadii reer roma ayaa waddanka waxaa ka jiray asnaam caabud waxaanan aragnay sidii dadkii efesos ay u caabudayeen naag ay ku sheegeen inay tahay ilaahad oo naasa badan markaa dunida aan ilaah garanaynin ma yaqaanaan sharafta haybadda iyo nidaamka ilaah reer binu israa'iil iyo masiixiisa nool garan maayaan inaan waxba lala simi karin ilaah amaan la cabiri karin amaan la qori karin amaan la habeyn karin laakiin ilaah waa mid weligii jiray waana mid aan gacmo dad lagu samayn amaan dad lagu masaali karin waxa ay dadku ka soo leexdeen ammaanta ilaah aan la beddeli karin amaan lagu masaali karin wejiyada bani aadamka waxaasina waxa ay ilaah ku yihiin cay iyo in meel looga dhacay weynaantiisii waxaa ilaah loogu muuqanayaa masiixii la ammaanay ama sare kiciyey isagu ma ahan sida sawirada ka soo laadlaada derbiyada saaxiib haddaba waxaa taariikhda ku cad in giriigtii hore masaaridii reer ashuur iyo reer baabiloon ay lahaan jireen ilaahyo u eg ciddoodka shimbiraha iyo waxa gurguurta mar kasta ee aad timaaddo goobaha carwooyinka ah ee ku yaalla kaahira waxaad arkaysaa ilaahyo ay gacmo ku samaysteen bani aadanka kuwaasoo xitaa araggooda ay naxdin kaa qabanayso haddaba dadku waxa ay ku socon jireen asnaam caabud iyo ilaah ka fogaansho ilaa iyo wakhti dheer oo guracnaanta maanta dunida taallaa waa mid soo jireen ahayd dadka juhalada ah dhammaantood waxa ay leeyihiin dhaqan hal ilaah ay caabudayeen ilaa iyo beri hore habase yeeshee kan ay sanamyada caabudayaan waa dhaqan dhowaan soo baxay waxa kaloo haddii aad eegto kitaabka bilowgii aad arkaysaa mid ka mid ah hablihii yacquub oo asnaamtii aabbaheed qarsanaysa sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka koob iyo soddonaad haddaba dadku intii ay hore u socon lahaayeen ayaa ay gadaal u soo laabteen markaan eegno diin ahaan dadka waxa ay ka tageen haddaba ilaah nin mufasiriinta baibalka ka mid ah ayaa waxa uu leeyahay waxaan qirayaa qof ahaan in khibradahayga iyo waxyaabihii aan akhriyey ayan adkaynaynin taariikhaha diimaha balse waxa ay caddaynayaan aaraahdii bawlos waxaana weeye in dadku ay mar waliba hoos u noqdaan isla sidii heesaagii soomaaliyeed ba yidhi ee ahayd adigiyo harkaaguba hoos unbaad u noqotaan bani aadanka oo dhaniba waxa ay aadayaan dhanka hoose oo innaba lagama yaabo inay dhanka kore tagaan oo ilaah u yimaadaan iskood saaxiib waxaa dadka maanta ay saboolnimada ugu badan tahay oo caafimaadkii aasaasiga ahaana u dhacay ayaa waxa ay tahay inay jirto damiir xumo aad u weyn iyo in ilaah laga soo leexday waxa ay leeyihiin dadku waxaanu doonaynaa inaan noqonno kuwo ficil iyo wax muuqda ku shaqaysta oo dooni mayno bay leeyihiin diin taasaana keenaysa dhibaatada maanta taagani in ay ka sii darto waxa qofka caadiga ah looga doonayo ama laga malaysanayo ayaa waxa ay tahay ama ay noqonaysaa inuu ku noqdo ilaaha dhabta hee baaqiga ah haddaan faalladii dheereed intaa kaga baxno ayaan iminkana u soo leexanaynaa maado kale oo iyada qudheeduba doonaysa faallo dheer waxaana weeye baadinimo aan caadi ahayn oo ku timi bani aadmigii iminka waxaynu arkaynaa natiijada kacaanka dadka in ay ka hor imaadsan tahay ilaah intii inooga harsan cutubkan saddex goor ayaa ilaah dadka uu ka quusanayaa haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaanu eegaynaa warqaddii rasuul bawl hoosu qoray dadka reer rooma cutubka koowaad aayadda afar iyo labaatanaad waxaana qoran taas aawadeed iyagoo qalbigooda waxun ka damacsan ilaa wuxuu u daayay wasakhnimo in dhexdooda jirkoodu ku maamuus jabo haddaba baadinimada xagga qalbiga ama damiirka waxaa lagu cabbiraa sida dadku ay xagga guurka suuban u beddeleen waxaana meelo badan oo dunideenna ah ka jira khaniisnimo la cadaystay iyo wasakhnimo kale oo aan fara yarayn haddaba waxyaabahaasina waxaa laga dhaxlaa ka dheeraanshaha ilaah haddii qofku ilaah ka dheeraado waxa uu isku dhiibayaa wax waliba wuxuuna diidayaa muujinada runta ah ee ilaah haddaba markaa la leeyahay ilaah waxa uu u daayey wasakhnimo in dhexdooda jirkoodu ku maamuus jabo ayaa loola jeedaa inuu faraha kala baxay wasakhnimadooda mase ahan inuu iska fiirsanayo haddaan horay idiinku sii wadno xigashada warqadan reer rooma ayaanu eegaynaa aayadda shan iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan maxaa yeelay runtii ilaah bay been ku beddeleenoo waxa ay caabudeen oo u adeegeen ummadda intay caabudi lahaayeen kan uumay oo weligiisba ammaanta leh aamiin waxaa haddaba qoran in ay ilaah been ku beddeleen haddaba arrinkan halkan lagu muujinayo waxa weeye in dad badanu ay ka soo leexdeen ilaahoo u soo jeesteen shayddaanka kaasoo ahaa qoraha beenta iyo aabbaha asnaam caabudayaasha oo dhan haddaba waa asnaam caabudkii dadku ay caadaysteen wixii hoos u dhaca u keenay damiirkooda sharaftoodiina hoos u dejiyey haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaanu eegaynaa warqaddii rasuul bawl hoosu qoray dadka reer rooma cutubka koowaad aayadaha lix iyo labaatan ilaa toddoba-iyo labaatan waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed ilaa waxa uu u daayey damacyo ceeb ah waayo dumarkoodu isticmaalkii loo abuuray waxa ay ku beddeleen mid ka geesa kii loo abuuray sidaasoo kalena raggii intay iska daayeen isticmaalkii dumarka ayaa ay iyagoo damacoodu gubayo isu kacsadeen oo rag waxa ay rag kale ku sameeyeen ceeb oo waxa ay dhexdooda ka heleen abaalgudkii qaladkooda waajibka ku ahaa waxaa halkaa ka dhacay oo lagu arkay damac u keenay darajo hoose iyo sharaf darro iyadoo weliba aan la eegaynin sida dadka dimuquraadiyadda u dooda ay u arkaan xaalka waxaa nolosha giriigta soo galay damacyo shar badan wuxuuna gaarsiiyey inay soo gaaraan heer aad iyo aad u hooseeya waxaana taasu ay ku caddahay nolosha dadka ku nool dalka giriigta iminka ammaantii ama magacii ay lahaayeen wuu dhammaaday maxaa haddaba taa ugu wacan waxaa kuwa ugu wacan dembiyadooda haddaan horay uga sii soconno ayaannu eegaynaa cutubka koowaad aayadda siddeed iyo labaatanaad ee isla warqaddii rasuul baaw loosu qoray dadka rooma waxaana qoran sida tan intay oggolaan waayeen inay ilaah ku sii haystaan aqoontooda ilaa waxa uu u daayey maan dulli ah inay sameeyaan waxyaalo aan qumanayn haddaba qof waliba ee sheeganaya maanta inuu yahay mid ilaah ka cabsada oo haddana ku nool macaasi sida sharci ahaan dunideenna maanta ay aqbalsan tahay ayaan cid kale been u sheegaynin laakiin nafsadiisa ayaa uu khiyaamaynayaa haddii qofka caynkaasa uu u yimaado masiixa waxa uu helayaa samata bixin haddaba saddexda aayadood ee soo socota ayaa waxaa ku qoran dembiyo ka dhalanaya caasinimada dadku ay ilaah kala hor yimaadeen haddaan dembiga idinka akhrino warqaddii reer rooma cutubka koowaad aayadaha sagaal iyo labaatan ilaa koob iyo soddon ayaa waxaa qoran sida tan iyagoo ay ka buuxaan xaqdarrada iyo sharnimada iyo damacnimada iyo xumaanta oo dhammu waxaa kaloo ay ka buuxaan xaasidnimada iyo dilidda iyo ilaaqda iyo khiyaanada iyo camal xumaanta oo waxa ay yihiin kuwo waxan ku faqa iyo kuwo waxanta iyo kuwo ilaah necab iyo kuwo wax caaya iyo kuwo kibir badan iyo kuwo faanka badan iyo kuwo wax shar ah hindisa iyo kuwo waalidkood caasiga ku ah iyo kuwa garaad kala iyo kuwa axdiga jebiya iyo kuwa aan kala gacaylka lahayn iyo kuwa aan naxariista lahaynba waa wax la yaab leh in waxyaalaha kor ku qoran oo dhammu ay yihiin waxyaabo dadka dabiicadahooda ku jira oo aada u xun kitaabka aad buu kaga warramayaa xaaladaha caynkan oo kale ah haddaan laga hadlin ficilka xumaanta keenaya ayaa waxaa cad inaan innaba la soo gaaraynin cilladda iyo halka dabacsanaantu ay ka muuqato waxaan idiin sheegayaa quruntii ilaah ka leexata oo ku socota qaanuunadooda dameerxumadu u weyn tahay inay ugu dambaysta ka baxayaan hawada waxaa loo baahan yahay in lagu dheganaado waxbaridda suuban iyo tubta ilaa had iyo goorba markaana dadku innaba ku dhici maayaan dabinnada shayddaanka haddaan horey idinku sii wadno ayaannu haatan soo gaarnay amaan soo gunaanadaynaa warqaddii koowaad ee rasuul boolos u qoray dadka rooma cutubkeedii koowaad waxaanan iminka idiin bilaabaynaa cutubka labaad oo waxaan eegaynaa cutubka labaad aayaddiisa koowaad waxaana qoran sida tan iyaga oo garanaya qaynuunka ilaah in kuwa waxyaalahaa sameeya ay dhimasho istaahilaan ayaanay samayn waxyaalaha oo keliya ee weliba waxa ay u bogaan kuwa sameeya dadku waxa ay muujin ama waxay ka heleen ilaah laakiin waa ka tallaabsadeen iyaga oo diidaya xukunka ilaah ka leeyahay dunuubtaas ay gelayaan waxna ay dadku ku sii socdaan fal waxna ay soo dhoweeyaan ama ay ka mid noqdaan kuwa xadgudbayaasha ah oo waxyaabaha sharka ah samaynaya waxaanu iminka soo gaarnay cutubka labaad ee isla warqaddan xigmadaha rabbaaniga ah iyo muujinaduwa ay ku dhan yihiin ee uu rasuul boolos u qoray dadka reer rooma waxaana iminka cutubkani uu ka hadlayaa laba mawduuc waxaana ay kala yihiin in ilaah si daacada wax u xukumo iyo sida dadku ay ahludiin isaga dhigayaan iyagoon eegaynin runta cutubkan waxa uu muujinayaa in ilaah xukumayo kuwa iska dhigaya in ay ka xaqnimo badan yihiin dadka kale oo ay yihiin niman ahludiina waxaa haddaba jira dad badan oo ay la tahay inay tilmaami karaan baahida dadka masaakiinta ah ee iyaga ka hooseeya iyaga oo weliba aan garanaynin baahidooda habase yeeshee ninka iyaga ka hooseeya wuu garanayaa baahidiisi iyo waxa uu u baahan yahay waxa ay la tahay inay iyagu aanay lahayn baahi ama wax ay u baahan yihiin oo xaqnimadooda iyo wanaagooda daraaddiis bay la noqotay inay u baahnayn badbaadiye cutubka labaad ayaannu ku arkaynaa in bawlos la imanayo qaynuunno ilaah dadka ku xukumi doono waana kuwo wanaagsane cutubka koowaadna waxaannu ku soo aragnay ama laynoogu muujiyey xaqnimada hoose ee dadka haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma cutubka labaad aayadda koowaad waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed nin yahow marmarsiinyo ma lihid ku kastoo aad tahayba kaaga wax xukuma maxaa yeelay meeshii aad ku kale ku xukuntid waad isku xukumaysaa waayo kaaga wax xukumaa waxaad samaysaa isla wixii waxaa haddaba aayaddanu hortayada dhigaysaa muhiimadda dulucda casharkan markaana waa inaan maanka ku hayno in bawlos aanu ka hadlaynin badbaado wuxuuse ka hadlaya waxa weeye wax ku saabsan dembi iyo aasaaska ilaah dadka ku xukumi doono qaynuunkan waa aasaaska badbaadada waana aasaaska xukunka sidaa aad adigu tahay garan maayo laakiin dooni maayo in ay ixukumaan dad waxaan ilaah uga mahadnaqayaa inuu maanta ina siiyey badbaadiye oo qorniinkuna uu injiilka inoo horkeenayo sida inuu yahay kan keliya ee lagu heli karo nolosha daa'imka haddaba in la diido wiilka ilaah waxa ay islamarkiiba keenaysaa in ciqaab ilaah layna saaro ciqaabtuna waa eedda waxaa ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul yooxanaa cutubka shanaad aayadda labayo tobanaad sida tan kan wiilka haystaa noloshuu leeyahay kii aan wiilka ilaa haysanse nolosha ma leh waxaa kaloo rasuul yooxanaa ku qoray ama uu ka qoray ciise masiix ama uu ka soo wariyey hadalladan ku qoran injiilkii uu qoray cutubkiisa shanaad aayadda afar iyo labaatanaad oo leh runtii runtii waxaan idinku leeyahay kii hadalkayga maqlo oo rumaysta kii isoo diray waxa uu leeyahay nolosha weligeeda xukunna geli maayo laakiin dhimashadii ayaa uu ka soo gudbay oo nolosha u soo gudbay waxaan markaa dhinaca kale loo dhigo xaalka ku qoran injiilka sida yuuxanaa u qoray cutubka saddexaad aayadda lix iyo tobanaad sida tan leh ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayaa uu siiyey wiilkiisa keliya in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeeda waxaa haddaba aynu akhrinaynaa aayaddaas kore laakiin horay uma sii soconno bal aynu raacinno sida ku qoran injiilka sida yuuxanaa u qoray cutubka saddexaad aayadaha toddoba-iyo toban ilaa siddeed iyo toban oo leh ilaah wiilka uguma soo dirin dunida inuu xukumo dunida laakiin wuxuu u soo diray in dunidu ay ku badbaado isaga kii isaga rumaystaa ma xukunna laakiinse kii aan isaga rumaysan hore ayaa loo xukumay maxaa yeelay wuxuusan rumaysan magaca wiilka keliya oo dhashay waxaa kaloo ku qoran cutubka saddexaad aayadda lix iyo soddonaad ee isla injiilka sida yuuxanaa u qoray sida tan kii wiilka rumaystaa waxa uu leeyahay nolosha weligeeda kii aan wiilka rumaysanse nolosha ma arki doono laakiin caradii ilaah baa ku taal isaga haddaba dadka maanta aan masiixa aaminsanayn waa sida kuwa lumay waxaa markaa laga yaabaa inaad tahay nin xagga diimaha ku horeeya oo ahludiin ah oo aad tahay qof wanaagsan laakiin masiixa la-aantii saaxiib baadi baad ku sugan tahay waxaa kitaabku leeyahay marmarsiyo ma lihid ku kastoo aad tahayba haddaba waxaa markaa sidaa uu leeyahay bawlos uu ka hadlayaa qof waliba ama dumar ha ahaado ama rag ha ahaado waxa kaloo uu la hadlayaa yuhuud iyo kuwo aan yuhuud ahayn wuxuuna ka hadlayaa bani aadmiga oo dhan guud ahaan markaana waxa kaloo bawlos uu leeyahay ku kastoo aad tahayba kaaga wa xukumaya waxa uu iminka ka gudbayaa waxyaabaha guud waxaana uu soo gelayaa waxyaabaha gaarka ah ee tafatiran waana fariinta ay leedahay ama ay leeyihiin aan idhaahdee dadka khaaska ah wuxuuna inta kaga hadlayaa dabiicadaha bani aadanka laakiin waxa uu ku koobayaa un fikirka ku saabsan xukunka aan xaq ahayn waxaana la odhan karaa marka dhinaca kale laga eego ku kastooo aad tahay kaaga wax eedaynayaa haddaba tan waxa ay sare u qaadaysaa su-aasha ah waxa ay noqonayso dabiicadda rumaystayaasha maanta marka la eego dadka ku nool rooma sida laynoogu sheegayo warqaddii rasuul bawlos waxaana aynu odhanaynaa waa in kuwaa la badbaadiyo oo weliba aynu isku daynaa inaan gaarsiino injiilka iyaga waayo waa hormo baadiyowday oo u baahan in la soo celiyo waxaan markaa ka hadlaynaa dadka la midka ah dadkii beri hore ku noolaa roma oo bawlos uu warqadaha u qorayey waana inaan dadka dembiga ku lumay ula macaamilonno si wanaagsan innaga oo aan eedaynaynin laakiin wax u sheegayna oo u caddaynayna in ay baadiyoobeen oo ku socdaan damiir xumo aan la socon karin xaqnimada ilaah haddaan intaa caaway ku soo gunaanadno casharkeenna ayaannu idiin sheegaynaa inay wanaagsan tahay inaan xaqnimo laysku sifaynin waayo xaqnimadu ma ahan wax qofku uu kelidii ku guulaysan karo
masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin